Saraakiisha ugu sareysa ciidanka xasilinta amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa booliis militario ayaa kulan waxa ay la qaateen wasiir ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. Kulankan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaana ujeedkiisu kulankani uu ahaa sidii loo dardargelin lahaa ama loo adkeyn lahaa amniga caasimadda Muqdisho. Wasiirada kulankan ka qayb galay waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya, wasiirka amniga gudaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dhanka saraakiisha ciidanka booliis militaria waxaa hogaaminayay taliyaha guutada labiyi labaatanaad ee ciidanka booliis militaria gaashaanle Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud Timadheere waxaana si wadajira mas-uuliyiinta iyo saraakiishani ay isla meel dhigeen sidii loo adkeyn lahaa amniga caasimadda Muqdisho. Marka uu soo gabagaboobay kulankan waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha guutada labiyi labaatanaad ee booliis militaria ee ka howlgala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho gaashaanle Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud Timadheere wuxuuna tilmaamay in ciidanka xasilinta caasimadda gaar ahaan kuwa booliis militaria ay sii laba jibaari doonaan howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda. waxauna tilmaamay in ciidanka iyo shacabka uu ka dhaxeeyo xiriir wanaagsan ujeedku wuxuu ahaa in lasii dardargeliyo isdhexgalka bulshada iyo ciidanka taasoo sabab u ah isbedelka amniga caasimadda ku yimaaday amniga caasimaddu isbedelkiis wuxuu ku yimid dadkii bulshada iyo ciidanka isdhexgalay oo is aaminay bulshada iyo shacabku markii ciidanku is aaminaana waxaa imaanaya in dadkii tuuga oo meesha ka baxo kii khawaarijka meesha ka baxo ciyaarwaaradii meesha ka baxdo qof kasta oo shaydaan ah oo saqajaan ee amni darrada caasimadda ka shaqaynayeen oo meesha ka baxo oo dadku qofkii arkaanba ay soo sheegaan marka muhiimaddu waxay ahayd in halkan maanta gogol nabadeed oo laysugu mahad celiyo kadibna lasii ambaqaado inta ka dhiman amniga caasimadda in lasii dhammaystiro guddoomiye aad u mahadsantihiin sida sharafta le oo gogosheena u imaateen duurka maanta noola joogtaan waa sida gudoomiyaha dayniil u sheegay meeshaana waxay iska saarka shabeellooyinka iyo dayniila waaye markaan waxaan ka soo baxnay gobolka banaadir waa ka soo baxnay magaaladii iyo hoteeladii iyo wixii